بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو عيسى التrmdي رحimه الlه taعالى xdثna أحمد بن منيع qال xdثna النضر بن إسmاعيل أbو المغيرة عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي سعيد الخdري qaala qara'a rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu akhriyey waandirhum yowma alxasra qaala wuxuu yidhi yu'taa bilmowti geeridii ayaa lala imaanayaa kaannahu kabshun sidii isaga oo wan oo kale ah amlaxu oo markaasi madaxa markaa ka madow xataa yuuqafa ilaa la istaajiyo cala asuuri derbiga la istaajiyo suurku waa suuru lacraaf ayb suuru lacraaf ayaa ilaa laga joojiyo bayna aljannati waannaar jannada iyo naarta dhexdeeda fa yuqaalu waxaa la dhahayaa yaa ahla aljanna ahlu jannow fayashra-ibuuna luquntay soo taagayaan oo qoortooday kor usoo qaadayaan fayashra-ibuuna alshribaabu waxaa weeyaan almaddu taagitaanka taagitaankana hadda waxa ay taagayaan waa madul acnaaq qoortooday marka kor usoo qaadayaan koray usoo taagayaan wa yuqaalu waxaa la dhahayaa yaa ahla annaar fayashra-ibuuna fa yuqaalu waxaa la dhahayaa hal tacrifuuna haadaa kan ma garanaysaan fayaquulu wuxuu dhahayaa nacam haa fayaquuluuna waxay dhahayaan nacam haada almowtu kani waa geeridii fayudjacu waa la jiifinayaa fayudbaxu waa la gowracayaa falowlaa ana allaha ilaahay haddii qadaa haddii lala-yahay alla inuu xukumay liahli ljannati ahlu jannaha alxayaata nolol iyo walbaqaa'a baaqi ahaansho inuu u xukumay haddaynan taa jiri lahayn lamaatu way dhiman lahaayeen faraxan farax bay la dhiman lahaayeen laakiin ilaahay baa wuxuu xukumay inay weligood noolaadaan walowlaa ana allaha ilaahay haddii lala-yahay alle qadaa inuu xukumay liahli naari ahlu naarka inuu u xukumay alxayaata nolol fiihaa naarta dhexdeeda ay ku noolaadaan iyo walbaqaa'a baaqi ahaansho lamaatuu way dhiman lahaayeen taraxan murug iyo ciil ayay la dhiman lahaayeen laakiin ilaahay baa wuxuu u xukumay inay weligood joogaan ay noolaadaan ataraxu waa did lfarax faraxa cagsigiisa waay ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix marka qoomamada iyo shallayda aayadda waxaa fasiraya marka xadiidka waandirhm ywma alxasrati id qudya alأmru wahm fii gaflat wahm laa yu'minuun marka xasrada iyo maalinta shallaydaasi waxay tahay geeridaas mowdkaas la gowracayo oo ahlu naarkii ay markaa shallay ay markaa ayla qalbigoodu marka ay la dhiman lahaayeen haddii lala-yahay inuu alla u xukumay inay noolaadaan oy naarta ku dhex noolaadaan qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala xadaana axmed bnu maniic qaala xadaana xuseyn bnu muxammadin whuwa xuseyn bnu mxamed bn bahram almarwasiyu hiqatn qala xadaanaa shaybanu huwa bnu cabdiraxmaan annaxwiyu can qataadata fi qowlihi warafacnaahu makana caliya qaala wuxuu yihi xadaanaa anas bnu maliki ana nabiy اllahi sal l slama qaal lama curija bi markii la idheelmiyey ra-aytu idriisa idriis baan arkay fi samaa'i araabicati samada afaraad marka aayadda waxay leedahay warafacnaahu makaanan caliyan meel sarraysaan u kor yeelnay ee samada afaraad waa meel sarraysa dabcan aayaddii marka waxaa fasiraya marka xadiidkan qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala wafi lbaabi can abi saciidi can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm wqad rawaa saciid bn abi caruubata wahamaamu wغayru waaxidi can qataadata can anasi can malik bni sacsacata can الnabiyi sal ly slm xadiida almicraaji bituulihi isagana marka anas wuxuu ka warinayaa marka malik bnu abi malik bnu sacsaca qaala wahada cindii mukhtasar min dalika xadiidkanina waa mukhtasar kaas aan kasoo gaabiyey n kasoo ikhtisaariyey yani xadiidkii dheeraayo qeyb kasoo qaatay ayb qala xadaثna cabd bnu xumaydi qala xadaثna yacla bnu cubayd wahuwa طanafisiy qala xadaثna cmar bnu dari can abihi can saciid bni jubayri can ibni cabaasi qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slam ljibriila nebiga jibriilbu wuxuu ku yidhi maa yamnacuka maxaa kaa celinayo an tazuuranaa inaadna booqato akhara wax ka badan mimaa tazuurunaa intaadna booqanaysa qaala intaadna booqanaysa wax ka badan inaadna soo booqato maxaa kuu diidayo qaala fanaزlat hadihi اlآaayatu aayaddan baa soo degtay wamaa natanazalu ila biamri rabbik lahu maa bayna أydina wamaa khalfana wamaa bayna dalika wamaa kana rabuka nasiya ma soo degno ilaa amar rabbigaa amarkiisaan kusoo degnaa marka iskama imaan karno rabbi amarkiisa un baan kusoo degaynaa ilaa aakhiri alaaya ayb marka aayaddan sababkay ku timid waa su-aashaa nebigu uu yidhi jibriilow maa noo imaadin intaad noo imaanayso in ka badan markaasuu yidhi maya iskama imaan karno amar rabbi baan kusoo degnaa aayaddan baa marka timid oo macnahaas wadato qaala hada xadiidun xasan iyaga marka darajaadkooda ambiyada iyo soo degiddooda iyo kulli wax la xukumo oo sida ilaahay suuratu saafaadna ugu yidhi wamaa mina ilaa lahu maqaamun macluum ayb maqaamkooduna waa macluum waxa alla farayna samaynayaan ayb wahum biamrihi yacmaluun malaa'igtu marka ilaahay amarkiisa unbay ku shaqaynayaan wax ka duwan kuma shaqeeyaan haddii marka iyaga soo degidoodaba ilaahay amarkiisa ku xiran yahay eewax ilaahay uunan soo farin ma sheegi karaan oo qur-aan ah ayb ma samayn karaan leanna iyagu malaa'igta laftooda waa rusul oo ilaahay xaggiisaa laga soo diray ambiyadaana loo soo diray inay jibriil inuu gaarsiiyo waxyiga kownuu marka waxyiga inuu soo gaarsiiyo loo idmaday oo loo arrintaa la amray xaraf ma ku darsanayo marka qur-aanka dhammaantiis marka waa kalaamullaahi wax jibriil uu ku leeyahayna oo hadalkaas a ma jiraan ilaa jibriil wuxuu ku leeyahay gaarsiintaas ayb sida nebiguba uu gaarsiinta ugu leeyahay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik inzaalkii iyo soo dejintii ilaahay baa loo nisbeeyey nebigana waxaa loo nisbeeyey balaaqa gaarsiintaa loo nisbeeyey meeshaa marka waxaad fahmaysaa markaad intaa isu geysid ilaahay qowlkiisa wa inahu laqowlu rasuulin kariim qur-aanku waa yacni rasuul ku la soo diray warkiisa weeyaan marka la leeyahay warkaasi waa war ou alle xaggiisa ka gaarsiinaya ee isaga miduu leeyahay maaha waxaana ku tusaaya rasuulnimada lafteeda lianna rasuul min sha'nihi war dad usoo dhiibay buu gutaaye isagu hadal iskama bilowdo mana iska keeno hadalkuna waxaa iska leh liqaa'ilihi alawal hadal marka la nisbaynayo qofkii uu ka yimid ee hore ayaa loo nisbaynayaa qur-aankan waa maxay kalaamullaahi waay kalaamu jibriil waayana la dhihi maayo kalaamu rasuulillaahi waayana la dhihi maayo adiga markaad aqrinaysidna haadaa kalaamuka ma lagu dhahayo labadana waa la kala reebayoo qur-aan sunnadu aaday u kala reebtay ayb qur-aanka laftiisana markaa waa lagu kala reebay qala xadaثna اxuseyn bnu xurayث huwa abu camaar qala xadaثna wakiicu can cmara bni dri bhada اlisnaadi naxwahu qala xadaثna cabd bnu xumayd qala akhbarana cubayd الlahi bnu musa wahuwa badam can israaئila can الsudiy qala sأltu muraة اlhamdaniy ayaan su-aalay buu yidhi muraةa طayb weyaan can qowli اllahi caza wajala wain minkum ilaa waariduha faxadaanii wuxuu ii sheegay ana cabdاllahi bna mascuudi xadaahum qaala qaala rasuulu اllahi sal l slama yaridu nnaasu naara yaridu nnaasu dadku way aroorayaan annaara naartay aroorayaan ay gelayaan uma markaa dabadeed yasduruuna canhaa way ka fulayaan biacmaalihim bayna uga fulayaan acmaashooda faawaluhum kooda ugu horeeyo ka lamxi lbarqi hilaaca milicsigiisoo kale uma ka riixi dabayl oo kale uma ka xudri lfarasi faraska tallaabadiisa orodkiisa oo kale uma ka raakibi raakibka oo kale fii raxlihi gaadiidkiisa markaa saaran ayb uma markaa dabadeed ka shaddi rajuli ragga tallaabadoo orodkooda yani ilaa kuwa kuwaas yacni kuwaa kuwa kusii xigo ragga orodkoodao kale uga gudbayaan uma kamashyihi kamashyi rajul nin socodkiis oo kale nin soconayoo kale uga baxayaan ee marka qowl ibn nabiga sal ll slam uu yihi yaridu nnaasu nnaara dadka naartay gelayaan yaridu bimacnaa yadkhuluunahu marka qof aan naarta gelaynin male qof kasta waa gelayaan aayadda macnaheedaana saas ah waa in minkum ilaa waariduhaa lianna siraadka la maraaya naar waay iyada isaga laftiisa naartii waay wa in minkum ilaa waariduhaa damiirka xaggee u laabana jahanamo u laabana wain minkum axad idinka idinka mida ma jiro ilaa waariduhaa ilaa jahanamuu arooraya waa gela see ku gelayaa marka siraadka u marayaa siraadkiina marka waa buundo jahanamo ay hoostaada tahay xilligaas marka aad marayso ood dhex joogto ku taagan tahay jahanamaad marka kor taagan tahay kadib ayay marka dadku ka fulayaan nin iyo camalkiisa kuwana waa ku daadanayaan walciyaadu billah aayaddana macnahaasay leedaho uma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya saasuu ilaahay leeyahay ayb waxaa kaloo ah xadiidku uu tilmaamayaa dadka acmaashooda siday u kala badan tahay u kala fiican tahay ayay u kala surcadooda iyo degdegooda u kala badan yahay ilaa marka dambe uu imaanayo qof iska soconayo socodku gudbayo kii horena hilaaca surcadiisoo kale uu ku gudbay maxaa udhaxeeya labadaa wax badan axaadiidta qaar muslim uu warinaya waxay tilmaantay famakhduushu naajin mid waxaa jira xataa aan socodka awoodeyninoo iska gurguuranaya oo kalaaliibta siraadka labadiisa dhinac sidaa ugu soo galoolan ayaa markaasi diirdiirayso oo korkiisa yacni jeexjeexayso haddana waa iska badbaadayaayo ugu dambeyn uun waa ka baxayaa ayb kuwo kalena markaa waa lagu rasaynayaa meeshaas intay iska daba daataan ka daba daataan baa lagu rasaynaya ayb qaala hada xadiiثu xasan warawaahu shucbaة can الsudiyi falam yarfachu qaala xadaثna mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaثna yaxya bnu saciid wahuwa اlqaطaan qaala xadaثna shucbaة can الsudiyi can murata can cabdillaahi wain minkm ilaa waariduha yariduunahaa waa gelayaan oo waa aroorayaan uma yasduruuna biacmaalihim acmaasho acmaashooda ayay uga baxayaan marka oy uga fulayaan qaala xadaثna mxamed bnu bashaar qaala xadaثna cabdالرaحman bnu mahdiy can shucbata can الsudiyi bimilihi qaala cabduraxmaan cabduraxmaan ibnu mahdi baa wuxuu yihi qultu lishucbata baa waxaan ku idhi ina israa'iila xadaanii israa-iil ibnu yuunus ayaa ii sheegay can الsudiyi can murata can cabdillaahi can الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam qaala shucbatu waqad samictuhu min الsudiyi marfuucan sudi baan ka maqlay buu yihi isagoo marfuuca ayb walaakinii adacuhu camdan laakiin anigu waa ka tegayaa kas baan uga tegayaa buui xadiidka dariiqii hore can dariiqi israa-iil uu kusoo hormariyey tirmidi can dariiqi israa-iil can isuddiyi waa marfuuc nebigaa loo koryeelay can dariiqi yaxya bni saciid shucba waxaan ujeedaa can dariiqi shucbata can isuddiyi can murata can cabdillaahi mowquuf ahaan u keenay kadib wuxuu ku xoojiyey cabdiraxmaan bnu mahdi riwaayadaa hore yaxya bnu saciid baa lahaa alqaطaan can shucba wuxuu keenay cabdiraxmaan bnu mahdi can shucbata labadooda marka shucba waxay uga wariyeen mowquuf ahaan mowquufun cala bni mascuud isagoo ah cabdiraxmaan markaasuu shucba su-aalo wuxuu yidhi israa-iil baa waxaan ka maqlay waa riwaayadii hore oo kale isaga oo mura can murata can cabd can isudiyi can murata can cabdillaahi can الnabiy waa marfuuc markaasuu shucba wuxuu yidhi anigaba waan ka maqlay sudi laakiin kasaan uga tegay kaanahu markaa ma yani marfuucnimaduu diidayaa marka qaala xadaثna qutaybatu qaala xadaثna cabdالcaزiiz bn mxamed wahuwa daraawardiy can suhayl bn abi صaalixin can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal idaa axaba allahu cabdan allah hadduu addoon jeclaado naadaa jibriila jibriil buu u dhawaaqayaa inii qad axbabtu fulaanan aniga hebel baan jeclaaday faaxibahu ee adiga jeclow qaala fayunaadii fi samaa samada ayuu markaa udhawa ku dhawaaqayaa dhexdeeda uma oo malaa'igtii samada joogtay buu u sheegayaa uma tunzalu lahu lmaxabatu jacayl ayaa loo soo dejinayaa fii ahli اlardi dadka dhulka jooga dhexdooda fadalika qowlullahi ilaahay qowlkiisa weeyaan kaasi ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati sayajcalu lahm الraxmaanu wuddaa allah raxmaankaa wuxuu u yeelayaa kuwaasi kalgacayl oo dadkii dhulka joogay waa jeclaanayaan qabuulaa ilaahay dhulka dhexdiisa ku siinayaan waidaa abqada allahu ilaahay hadduu naco cabdan addoon naadaa jibriilaba u dhawaaqayaa inii qad abqadtu fulaanan anigu hebel baan u carooday oo nacay fayunaadii fi samaa buu ku dhawaaqayaa uma tunzalu lahu lbaqdaa'u fi lardi nacayb ayaa dhulka dhexdiisa loogu soo dejinayaa xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa idaa axaba allahu cabda naadaa jibriila naadaa jibriila jibriil buu u dhawaaqayaa alleh marka ilaahay subxaanahu watacaala inuu hadlaa laga qaadanayaa xadiidkan weliba inuu ku hadlo bisawtin cod inuu ku hadlayo leanna maxaa yeelay nidaa iyo sawt ma isfaaruqi karaan ee marka qofkaasi waa dhawaaqay marka la yidhaahdo wax la maqlayo ku hadlay waay waxa la maqlayaana dabcan waa sowl ayb qur-aankuna ilaa sagaal aayadood meelahaasoo nido ilaahay inuu dhawaaqayaa kusoo aroortay bacd alaxaadiidna waxay leeyihiin qiyaamaha marka la gaaro ilaahay subxaanahu watacaala yunaadii bisawtin fa yunaadii waa dhawaaqayaa bisawtin buu ku dhawaaqayaa yasmacuhu man qaruba waman bacuda cod uu maqlayo qofka dhow iyo qofka dheerba uu maqlayo ku dhawaaqayaa alla meeshaana waxaa laga qaadanayaa ilaahay sawdkiisu inuunan sawdka makhluuqa shabihin maxaa yeelay adiga codkaaga qof dhow iyo qof dheer isku si uma maqli karaan laakiin ilaahay codkiisa qof dhow iyo qof dheer isku sibay u maqlayaan alimaamu lbukhaarina xadiidkaas ayuu wuxuu u daliishaday sifatu sawt kitaabkiisa khalqu afcaali اlcibaad ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa sidoo kale hadalka alle ama sifatu lkalaam inay tahay sifa ficliyana inay tahay sifa ficliya marka maxaa loo jeedaa markuu doonou hadlaa ilaahay waxaana lagaga qaadanayaa idaa axaba allaahu cabdan markan ilaahay uu dhahayo inii qad axbabtu fulaanan waa goormana ee waa markuu addoonka jeclaado waayo ee addoonkiioon la abuurin ilaahay sidan ma dhahayo dabcan walidaalika marka hadalka alle wuxuu dhacayaa marku doono isaga ayb marka waxaa la diidayaa marka waxa dhan in la yidhaahdo marka sifadii ficil inaan laga dhigin oo mashiiadiisii aan lagu xirin waxaas oo dhan baa la diidayaa ayb oo marka in allaha yatakalamu mataa shaa-a goortuu doonu ilaahay hadlayaa wa kayfa shaa-a buu u hadlayaa walam yazal mutakaliman inuu hadlayana kama zuulin alle sidaasna markaa xadiidkan waa u daliishadaan ahlucilmiga ayb haddii la yidhaha kalaamka ilaahay kulluhu waa qadiim dabcan sifadu waa qadiim wax u cusboonaada ilaahay ma jiro oo waxaa weeyaan azaliyatu nawc waayo nawciyada laakiin aaxaaduhaa aaxaaduhaa waxaa weeyaan azaliyatu nawc xaadihat laaxaad xaadihat laaxaad macnaheedu waxay tahay sifada kalaamka ee hadalka ilaahay subxaanahu watacaala nawciyatu hadihi sifa weligiis waa lahaa ilaahay subxaanahu watacaala laakiin sifadani waxa ka dhalanayo ama yacni hadalka alle uu hadlayo aaxaaduhu marka la fiiriyo ee kaas ilaahay markau doonu la imaanaya oo hadda middan baaba ka mid ah addoonkan ilaahay jeclaanayo isagoon abuurin ma dhahayo warkaan ilaahay ee markuu abuuro ee uu daacada la yimaado ee uu jeclaado ayuu hadalkan ku hadlaa ilaahay oo ilaa suuragal maahan addoonkiionba abuurnayn inuu dhaho inii axbabtu fulaanan fa axibahu in la dhaho haddana yuudacu lahu lqabuulu fi lardi maba la dhalin be addoonkani meeshaa marka waa in daqiiq waa in la fahmay u baahan tahay marka haddii la yidhaha kalaamullahi waa qadiim sidaa la idlaaqo waxaa la leeyahay nawciyatu sifa sax waa azeli waa qadiim aaxaaduhaa waa xaadid tana waxyaabahan aana marka u daliila qiyaamaha markii la tago ayuu ilaahay nebiyullaahi aadam ku dhahayaa akhrij bactha annaar dadka naarta gelayaa bixi hadda maahan inuu ilaahay sidaa hadda dhahayo ama inuu marka intaan aadamba la abuurin inuu yihi akhrij bactha annaar akhrij bactha annaar mar walba inuu sidaa dhahayana xikmad ma ma ku jirto saasna sax ma aha ee qiyaama markii la tago ayuu sidaa dhahayaa alla ayb idaaduna waa daraf waayo darafkaanina wuxuu ku xiran yahay yacni markuu alla jeclaadaa niduhu uu ku xiran yahay wahaakada nabiy llaahi muusa ilaahay marku la hadlay walama walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakalamahu rabuhu markuu la hadlay waa goormo markii nabiyullaahi muuse meesha uu yimid waay ee isagoon la abuurin ama meeshii imaanin ilaahay markaa hadalkaasi markaas kulama uunan hadlin markuu yimid buu kula hadlay alla ayb macnuhuna maaha nin hadalku markaa u cusboonaaday in allaha tacaala lam yazal mutakaliman ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaa cabdالraxman bn cabdillaahi bni dinar can abihi can abi صaalixin can abi hurayrata can الnabiy sal ll slam naxw hada qala xadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaan can اlacmash can abi الضuxaa can masruuqi qaala samictu khabaaba bna اlأrat yaqulu ji'tu lcaasa bna waa'ilin isahmiy ayaan u imid ataqaadaahu anoo wax ka gudsanayo xaqan xaq xaqa oo li ani iigu sugnaaday cindahu agtiisa ahaaday faqaala ama agtiisa igugu sugnaaday faqaala wuxuu yidhi laa ucdiika ku siin maayo xataa takfura bimuxamedin ilaa aad moxamed ku gaalowdo faqultu waxaan idhi laa maya ku gaaloobi maayo xataa tamuuta intaad adiga ka dhimato uma tubcatha lagu soo bixiyo macnuhu maahan markaad adiga dhimatee lagu soo bixiyo waa ku kufrinaa inuu ka wada ma aha laakiin macnuhu waxay tahay adiga ma rumaysnid bacthi bachigu agtaada mustaxiiluu ka yahay aniga inaan nebi moxamed ku kufriyana agteyda mustaxiilay ka tahay baa laga wadaa soo lama garan marka macnuhu maahan markaad adiga dhimato oo lagu soo bixiyo waa ku kufrinaa nebi moxamed sidaa ma aha ayb haayada marka saa looma jeedo qaala wuxuu yidhi wainii lamayitun uma mabcuuثun anuu mid dhimanaya miyaan ahay oo lasoo bixinayo kadib dhimashada dabcan waa la ogol yahay intaan dhinta miyaa la isoo bixinaya waaba la yaabe saasuu yidhi faqultu nacam haa baan idhi faqaala wuxuu yidhi ina lii hunaaka maalan soo jees jeesayu marka wuxuu yidhi meeshaas la igu soo saarayo maalan ku haystaa fa aqdiika markaasaan kuu gudayaa marka ina lii hunaaka maalan baa meeshaan ku leeyahay iyo wawaladan fa aqdiyaka markaa markaa waan kuu gudayaa fanasalad waxaa soo degtay afara'ayta aladii kafara biaayaatina wa qaala lauutayanna maala wawalada qala xadaثna hanaadu qala xadaثna abu mucaawiyata can اlacmash naxwahu qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala wmin surati طaaha suuratu طaaha qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna nadr bnu shumayl qala akhbarana صaalix bnu abi اlأkhdr can الzuhriy can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata qaal lama qafla rasuulu lahi sal ll slam nebigu markuu soo laabtay min khaybara uu kasoo laabtay asraa leylahu habeenkiisa ayuu guureeyey dheelmaday xataa adrakahu lkaraa ilaa ay hurdo ka qabatay xataa adrakahu ilaa ay ka haleeshay alkaraa gamaanyo ama hurdo ayb anaakha waa fariisiyey halshiisii buu tu'iyey facarasa waa degay uma qaala wuxuu yidhi yaa bilaalu bilaalow ikla lana leyla tacawadanna ilaali salaadii iyo noo ilaali caawan cawadanna ilaali qaala fasallaa bilaalun bilaal waa tukaday uma tasaanada wuxuu cuskaday ilaa raaxilatihi gaadiidkiisii mustaqbila alfajri meesha waagu ka dhalanaya isagoo u jeeda markaas oogaabuu cuskaday markaashi fahalabathu caynaahu labadiisii indhood baa ka qaalib noqdeen fanaama waa seexday falam yastayqid axadun qofna ma toosinoo minhum iyaga ka mida wa kaana awalahum istiiqaadan wa kaana nabiyu sal ll l slam nebigu wuxuu ahaa awalahum kan ugu horreeyey istiiqaadan xagga kicitaanka isagaa ugu horkacay nabiga sal ll slam faqaala wuxuu yidhi ey bilaalu yaa bilaalu bilaalow faqaala bilaalun bilaal wuxuu yidhi biabii anta yaa rasuula allah aabbahay mid lagu furtaa tahaye akhada nafsii binafsii nafsadeyda waxaa lagu qabtay alladii akhada binafsika waxa akhada binafsii nafsadeyda waxaa qabtay alladii akhada binafsika kii nafsadaada adiga qabtay faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nabigu wuxuu yihi iqtaaduu qumiya oo kaxaysta xoolihii yani iqtaaduu xoolihiinii kaxaysta wata ay suuquu rawaaxilakum gaadiidkiina kiciya kaxaysta uma anaaqa waa fariisiyey fatawada-a oo weyse qaatay fa aqaama salaata buu aqimay uma sallaa midla salaatihi salaadiisa oo kale ayuu tukaday lilwaqti waqtiga uu ku tukanayay fii tamakuhin yani xasilooni iyo deganaan dhexdeed oo yani fii gayri tacajulin ma degdegin waay uma qaala wuxuu yihi waaqimi الsalaata lidikrii intaasaa marka uu ka rabaa waaqimi الsalaata lidikrii salaadii ooga lidikrii dikrigayga ku ooga marka salaadii inaad yani xusuu yani xusuusta aada xusuusanaysaan ama sheega aada sheegaysaan qaala hada qaala hada xadiiثu غayru maxfuudi rawaahu غayru waaxidi min alxufaadi can الزuhriyi can saciid bn الmusayb ana الnabiya sal اه ly slam walam yadkuruu fiihi can abi hurayrata ma aynan sheegin waصaalixu bnu abi اlأkhdr yudacafu fi اlxadiiث dacafahu yaxya bnu saciidi الqaطaan wagayruhu min qibali xifdihi laakiin xadiidku isnaadkan baa dacfi ku jira maahane waa saxiix isagoo dhammaystiran ayaa muslim uu wariyey iyo abu dawuud iyo ibnu maajah iyo nasaa-i baa wariyeen isagoo taam ah ayb qaala wamin suurati اlanbiyaa qaala xadaثana cabd bnu xumaydin qaala xadaثana alxasan bnu muusa qaala xadaثana bnu lahicata can daraajin wa huwa daraaj abu samx can abi lhaythm can abi saciidi can الnabiy sal l slm qaal weylun weyl waadin waadi waaye fii jahannama jahannama dhexdeeda ahaaday yahwii fiihi اlkaafiru gaalka ayaa ku shalwanayo ku hoobanayo arbaciina khariifan afartan sannadood ayuu usii hoobanayaa qabla an yabluqa intuunan gaarin qacrahu salkiisa ayb waa dooxo ama tog qofku uu afartan sano soconayo inta uunan salkiisa gaarin afartan sano ka hor ayuu kusoo soconaya weylun markaad suuraddan waxay uga jirtaa walakum اlweylu mima tasifuun bal naqdifu bاlxaqi calى اlbaطili fayadmaguhu faإida huwa zaahiq ayb walakum اlweylu mima tasifuun weyl baa idiin sugnaaday alweyl maxaa laga wadaa kan buu ku fasira marka isnaadka marka xadiidkan dacfi baa ku jiro waana soo hormaray ayb laba kun toddoba boqol konton iyo lix raqamkaas meelahaasun ayuu kusoo hormaray qaala hada xadiiثu غariibu laa nacrifhu marfuuca ilaa min xadiiثi bni lahiica naarta iyo sifatu jahanam markuu ka hadlayay qaala xadaثna mujaahid bnu musa albaqdaadiyu wahuwa alkhuwarizmiy alkhutaliy hiqat rawaa lahu muslim wاlarbaca والفضل بن سهل الأعرج وغyr واxد qالوا xdثna cبدالرحمن بن غزوان أbو نوح cبدالرحمن بن غزوان أbو نوح الضبي ثqة lh أفrاad qال xdثna لyث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن cروة عن عائشةa أنa رجuلا nin qعda بyna يدي النبي صلى اه سلم نبga hortiisa u fariistay faqاala wuxuu yihi ya رsuul الله rasuul allow ina lii mamluukeyni laba addoon baan leeyahay yukadibuunanii waa i beeniyaan saasuu ii dhigay aniga yakdibuunanii mau idiin dhigaa idinka wax yakdibuunanii oo u dhiga yakdibuunanii baa saxsan yakdibuunanii beenay ii sheegaan wey markay wax ii sheegayaan been bay ii sheegayaan wey wayakuunuunanii way ikhiyaanaan maalka iyo waxyaabaha iyo shaqada wayacsuunanii amar markaan amrana waa igu caasiyaan waashtimuhum ana waan caayaa waadribuhum waa garaacaa fakayfa ana minhum anuu xaggeen ka joogaa iyaga sideen ka ahay xaggooda qaala wuxuu yidhi yuxsabu waa la xisaabayaa maa khaanuuka waxay kugu khiyaaneen waxasawka ay kugu caasiyeen waka- wakadabuuka ay kugu been sheegeen wa ciqaabuka iyaahum iyo ciqaabka adiga aada iyaga ciqaabayso fain kaana ciqaabuka iyaahum ciqaabkaagu hadduu ahaado biqadri dunuubihim dunuubtooda in la eg kaana kafaafan arrintu arrin isu dhigantay noqonaysaa laa laka walaa calayka adigana waxba lagu waxba ma lihid iyagana waxba dushooda maaha dushaadana waxba ma aanaan ujeeda wain kaana ciqaabuka ciqaabkaagu hadduu yahay iyaahum aada iyaga ciqaabaysa duuna dunuubihim dunuubtooda mid ka yar kaana fadlan laka dheeraad baad adiga iyaga ku yeelanaysa wain kaana ciqaabuka iyaahum ciqaabkaaga aada ciqaabaysa iyaga hadduu yahay fowqa dunuubihim dunuubtooda wax ka badan uqtusa lahum waa loo qisaasayaa minka xaggaaga alfadlu inta dheeraadka kugu ah qaala fatanaxa rajulu ninkii waa sikaday fajacala wuxuu gudagalay yabkii inuu ooynayo wayahtifu ou qaylinayo faqaala rasuulu llahi sala ll ly slam nabiga wuxuu yidhi amaa taqra'uu kitaaba allaahi ilaahay kitaabkiisa miya ma aqrisid miyah wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi اlqiyaamah falaa tudlamu nafsun shay-a miisaanku marka waa cadaalad ayaa loo oogayaa miisaanka maalinkaa ayb oo mawaasiintii waxyaabihii la miisaamayey baa waxaa la saarayaa miisaanka ayb naf la dulminayaa ma jirto faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay yaa rasuula allah maa ajidu lii walahum shay-an ma helaayo buu yidhi aniga iyo iyaga shay u heli maayo khayran ka khayr badan shayga oo khayran ka khayr badan min mufaaraqatihim inaan iyaga ani ayaga inaan isfaaruqno wax ka fiican ma leh ushiduka waxaan ku markhaati gelinayaa anahum axraarun kulluhum kulligood inay xor yihiin mar haddayba dhibkaas ay halistaas uu jiro ha iga dheeraadaan marka waa xor nimankaani ha aan isdhaafin marka dulmigu dhibka uu leeyahay bay aayaddu tuseen ayb haddii marka dulmigu wax yar xataa laysu soo istaajinayo aad bay arrintu khatar u tahay nabiguna waa ka yidhi itaquu dulma fa ina dulma dulumaatun yowma alqiyaama dulmigu waa mugdiyaalo maalinta qiyaamaha ayb qofku marka in yar oo wax dulmiyo nebiga sal ll l slam markuu yidhi qofkii intaan camal iyo shaqo u dirno naga qariya intaas wax la eg markaasuu wuxuu yidhi waa rasuul alla wax yar hadduu yahay ka waran markaasuu yidhi wain qadiiban min araakin laan cadayaba ha la ekaado qofka waa loo soo joojina ayb dulmigana hadda wuxuu iska noqday hadda waxaa weeyaan waa iska qofkan wax dulmininaaba qariib aba nacam ama qofka dulmiga iska ilaalinaya qof iska doqon aha loo haystaa ayb hadduu yidhaahdo war anigu waxaygaan iskaga aan ka tegayaa intaan aniga wax geli lahaa waxaygaan ka tegayaa ninkan waa iska miskiina laleeyahay allah mustaaan siraadkii hadda aan ka hadlaynay haddii mugdi lagaaga dhiga ka waran dulmigaagaa kaaga dhigaya marka mugdiga dulmiguna markaa ama yacnii qofka in naftiisa lagu dulmiyo ama maalkiisa lagu dulmiyo ama cirdigiisa lagu dulmiyo intaas oo dhan waa gelaya qaala hada xadiidu غariib la nacrifhu ila min xadiidi cabdالraxman bni غaswan waqad rawaa axmed bnu xambal can cabdالraxman bni غaswan hada اlxadiida xadiidkan marka abu amed alaakim abu axmed alxaakim waa shaykhu abu cabdillahi alxaakim alxaafid saaxib اlmustadrak sheekhiisa kitaabu lkunaa buu leeyahay abu axmed baa marka wuxuu yidhi wuxuu ka sheegay wuxuu yidhi akhbaranii abu jacfar moxamed bn cabdالraxmaan qaala qara'tu calى axmed bni moxamed bni اlxajaaj bni rishdiin qaala sa'altu axmed bna saalixi can xadiidi quraad quraad marka waa ninkan cabdiraxmaan bnu haswan can illeyt can malikin xadiidkaanu sheegay markaasuu axmed yidhi hada bailun marka min afraadihi ayay ka ayuu ka mid yahay xadiidka min afraadi quraad culimada marka qaar badan xadiidkan weliba gaar ahaan waxay ku tiriyaan min manaakiirihi ayb ayb culimada marka xadiid badan bay dureen kana weliba ka mida ayb laakiin aayadda macnaheeda de waa ku warkan waa ku filan yahay qala xadaثna سacيid بن yaحyى الأmawiyu qala xadaثnii أbي qala xadaثna mحamed بن isxaaq can abi الzinaad can cabdiraxmaan اlأcraj can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam lam yakdib ibraahimu ibraahim ma been sheegin fii shayin shay qatu weligii ilaa fi halaaثin xadiidkan marka ishkaal buu la joogaa ishkaalku waxa uu yahay ibraahim waa nebi nebina waa macsuum beentuna waa wax xataa muru'ada u xun gaar ahaan weliba risaaladu beenta ta'hiiray ku yeelaneen leanna beentu warkay gashaa risaaladiina waa hadalkii haddii marka uu been sheegay nebiyullaahi ibraahim say isu qaadanaya marka inuu nebina yahayo xag alle risaaladiisa uu sheegayo isagiina markaas yacnii in yacnii beenna markaa loogu sheega marka laba ishkaalkaas culimada laba sibay uga hadlaan oo waxay yidhaahdaan been waa tajawus baa ku jira been maahane waa min almacaariid min almacaariid macaariid marka waa sarbeebaha qofkana si u fahmayo laakiin xaqiiqdu been isaga ma u jeedo ayb oo markuu leeyahay maalan bal facalahu kabiiruhum allow isaga ka wadaa maalan iyagii marka waxay u qaateen sanamka weyn nooc marka tawriyada iyo maamin min baabi almacaariid warkaas laakiin min baabi almacaariid aad baa loo diiday qaar badan culimada yacni waxaan ujeedaa ishkaalaadaa lagu keenay waa sarbeeb ishkaal baa lagu keenay ishkaalku waxay tahay marka ugu horreyso hadday sarbeeb tahay nebiga iyadoo la ogyahay ibraahim inuu aad u weyneeyo inuu ilaa uu xataa yidhi naxnu naxnu axaqu bishaki min ibraahim innagaa shakiga uga habboon uu yidhi ibraahim sow maaha ya xadiidkaas ma hay bukhaariyaan kusoo marnay markuu aayadda ya ha xadii aayaddu markay leedahay qaala awalam tu'min qaala balaa taasuu nebigu wuxuu ka yidhi haddii cidi shakinaysa ibraahim annagaa shaki uga dhow meeshaa waxay kutusay nebigu ibraahim waa la weyn yahay dabcan isagoo saa ula weyn haddana inuu yidhaahdo lam yakdib arrintuna ay sarbeeb iska tahay iyo kadib carabka kuma ballaariyeenba nebiga sal lla l slam hadday arrintu sarbeeb iyo maa yani tacriid hadday tahay ayb ishkaalka kale wuxuu isaga laftiisa nabiyullaahi ibraahim baa wuxuu wuxuu dhahayaa saddex beenood baan sheegay buu leeyay isagii baaba been dhahaya ayb mid saddexaadna riwaayaadka qaar waxay leeyihiin ma gefin ilaa saddex gef maahan sarbeebtuna gef laguma tilmaamayo iyada khada' buu sheegay ogaa marka arrimahaas ishkaalaad waxaa weeyaan sarbeebta kusoo arooraya wejka labaad yaa ad moodaa inuu roon yahay wejka labaad waxa uu yahay qabla nubuwa ayuu nabiyullaahi ibraahim saddexdan hadal uu sheegay qabla nubuwa isagoo yar ayuu sheegay qabla nubuwana isaga markaasi cismada cismada nubuwada yaa leh waxayna la mid tahay sida nebiyullaahi muusaaba qabla nubuwa wax dilay soo maha markuu wax dilayo waa qabla nubuwa ayb nebiyullaahi ibraahimna marka qabla nubuwa sida nebiyullaahi aadamna sidoo kale waa qabla nubuwa u sameeyey geedda cunideeda leanna jannada dhexdeeda uu ku cunay jannadana nubuwa ma dhex taalla iya soo ma fahmaysaan ayb marka sidaa in la yidhaahdo oo nabiyullaahi ibraahim saa inay tahayna weliba waxaa ku tusayo aayadaha fajacalahum judaadan ilaa kabiiran lahum lacalahum ilayhi yarjicuun qaluu man facala hada biaalihatina inahu lamin aلظaalimiin qaluu samicnaa fatan bay yidhaahdeen qaluu samicnaa fatan fatan marka waa qof aan afartan gaarin misbaaxulmuniirka saasuu dhahayaa fayuumi nabiyullaahi ibraahimna de xujajka iyo waa la siiyey isagoo wiil yaraa ilaahay ku ilhaamiyey wakadalika nurii ibraahima malakuuta asamaawaati wاlard waliyakuna min almuuqiniin walaqad aataynaa ibraahima rushdahu min qablu isagoo yaraa ilaahay rushdigiisi iyo waxaa siiyey saddexda xaaladba marka in sidaa la yidhaha saddexdan uu sheegaya midan kalea ugu yacnii haweentiisii marku la socday oo walaashay waayo uu yidhi iyada horta middaas oo kale waa isaga caddahayba in ukhtiida waa ka wadaa wuxuu ka walaal diineed waa noqon kartaa iyada taas wax warba male iyadoo haddana sidaa tahay iyada lafteedu marka waqtiyadaas inay dhacday bay culimo badan ay tilmaamaan aduu middaas marka xoogaa waxaad moodaa waa ishkaal yar tahay labadaa jawaabay culimada marka meeshaan uga jawaabaan waxaa sidaas loogu daahaayo mas'aladanna yacnii iyay kaa hoos bixin waxay tahay waxay salka la gelaysaa masaa'il khatara masaa-ishay salka la gelaysaana waxay tahay masaa-isha mutakalimiinta iyo falaasifadu qabaan ibnu siinaana odayga ka yahay oo ay yidhaahdaan qur'aan nusuustan waa lays nusuustan tilmaamaysa aakhiraa laysa soo bixina tilmaamaha ilaahay iyo sifaadkiisa iyo ka buuxdo wuxuu leeyahay waa nusuus markaas yacni dadka unbaa lagu qancinayaa maahane haddaan dadka aakhiro loo sheegin waa iscunayaan ee marka waxaa lagu keenayaa marka waayahay nusuus aakhiraa jirto been miya marka see marka shaarica yacnii nebigu say uga suurtoobeen oo been sheego waxaa laga yaabaa marka inay yidhahdaan nabiyullaahi ibraahim baso saddex beenood lam yakdib ibraahimu fii shayin qadu ilaa fii talaatin soo lama dhihin beentu marka hadday maslaxa ku jirto dhib ma laha halka hadda ishkaal weyn inuu yahay ma dareemaysaan marka ayb kaas waa waxa marka culimada u keenayo inay ka hadlaan mas'aladan labada xataa farqi weyn baa udhexeeya sababtoo ah ibraahim beenahan uu sheegayo xataa ama yacni waxaan ujeedaa sarbeeb haddii la yidhaahdo iyo haddii kaleba dad mucayan abuu ibraahim warkiisaan ku wajahan yahay arrin tashriic ku tacalluqana ibraahim kama hadlaynin ogow hadda waa ama mar isaga isbadbaadinayo oo xaaskiisa u badbaadsanayay ahayd iyo mar markaa yacnii iyo mar isagu marka inay dilaan lafteeda halis oo u ahaa oo asnaamtii markuu jejabiyey de l waa ku waa ku yidhi waa dilaynaaye laakiin middan iyagu ay ku andacoonayaan nimankan mutakalimiinta waa tashriic caama waay tashriicii caamka ahaa ee weligiis la akrin doono ummadda dhammaanteed markaa lagu waanin doono loo sheegi doono ayay leeyihiin waa been marka hadda diintoo dhan waa been waayo marka iyaga warkooda laakiin ibraahim isagaa saa isbadbaadinaayo mar ou qatar iska badbaadinaayo iyo mar oo waxay ahayd ou xeeladaysanayay aduu marka ilaa shan iyo toban weji meelahaas sheekh cabdiraxmaan ibn yaxya almucallim ilyamani baa wuxuu uga jawaabayaa alqaa'id ilaa saxiix اlictiqaadka shan iyo toban farqi buu keenayaa midba midka kale ka daran yahay kadi waxaan kadibaadkanna waxaa weeyaan buu leeyahay qabla nubuwa amase in macaariid iyo sarbeeb iyo lagu tilmaamo ayb nimankan mutakalimiinta meel dhow inay joogaan ha u qaadanin waxaa looga hadlaya mar walbo ama loo sheeg sheegaayo iska ha u arkin haddaad qofka oo u arkana waxooda wax iska basiid inay yihiin waa un min qibali jahlihi ayaa looga yimid un qofka wax kale maaha ayb qaala lam yakdib ibraahimu fii shayin kuma uunan been sheegin sarbeeb in laga wado amase qabla nubuw qadu weligii ilaa fi talaatin saddex maahane qowlihi inii saqiim uu yidhi waa jiranaha markaa waxuu ka wadaa dee camalkiinaan aada samaynaysaan anigu waa ka jiranaha waxaan aada samaynaysaan qalbigayga waa jiran ka dare kaga dareemaya walam yakun maunan ahayn saqiiman mid jiran ma ahayn oo yacni siday iyagu u fahmayaan markaas wa qowlihi lisaarata uu ku yidhi ukhtii waa walaashay ayb waa walaashay marka xag diineed buu u jeeday wqowlihi qaala bal facalahu kabiiruhm hada maxalushaahidka tirmidi xadiidkan u keenana waa meeshan qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wqad ruwiya min gayri wajhin can abi hurayrata can الnabiy sal l slam qala xadaana maxmuud bnu waylan qala xadaana wakiicu wahb bnu jariiri wabu dawuuda qaluu xadaana shucbaة can اlmugiiraةi bn الnucman can saciid bni jubayr marka ambiyada ilaahay dabcan marka khulaasada waxay tahay been kuma bannaana ee risaalana been ku sheegi maayaan hadalkoodana been ku sheegi maayaan waa inay marka macsuumiin ay yihiin ayb can ibni cabaasin qaala qaama rasuulu llahi sal ll ly slama bilmawcidati buu la istaagay faqaala wuxuu yihi ayuha nnaas inakum maxshuuruuna ila allahi kuwa ilaahay loo kulminayaa tihiin loo ururinaya xaggiisa curaatan gurlan idinkoo qaaqaawan oo markaa yacnii buuryaduna ay idinku taallo ayb oo aan gudnayn uma qara'a wuxuu aqriyay kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna yani intaas aayaddaasu ka rabaa marka ayb ilaa aakhiri اlaayati qaala wuxuu yidhi awalu man yugsaa yowma alqiyaamati ibraahim qofka ugu horeeyo la marshinayo qiyaamaha waa ibraahimu inahu sayu'taa birijaalin rag ayaa la keenayaa min ummatii ummaddayda ka mida fa yu'khadu bihim waxaa loo qaadayaa daata shimaali dhanka bidixda fa aquulu waxaan dhahayaa rabbi asxaabii asxaabii rabbi yaa rabbi rabbigayo asxaabii weeyaan kuwan asxaabiidan marka maxaa loo jeedaa asxaabii buu ku idlaaqay laakiin waa kuwii markuu nebiga dhintay diinta ka baxay reer baadiyaha u badnaawa wa ilaa muhaajiriinta iyo ansaarta eed iyagu maynan gaaloobaynin maxaa yeelay ilaahay baaba raalli ka noqday wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu baa ilaahay yidhi laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara ilaahayna hadday gaaloobayaan kulligood waa ogaal waa ogaa waa ogaan lahaa dabcan oo cilmigiisa kama maqnaateen waxaasi wouna sheegi lahaayo raalli kamauna noqdeenba hadday sidaa tahay meeshanna marka waa meelaha ay shiicadu ku dhegaan marka ugu horeeyaba de iyaga mushkilada waxay tahay dawaa'iftan ahlu bidcada akhbaarul aaxaadku iyagu caqiide iyo looma deliisho karay qabaan akhbaarul aaxaad marka ay adiga wax kuu deliishanayaanna xadiid aaxaad ay kuu keenayaan iyaga madaahibtooda xadiid aaxaaday ku xoojiyaan marka iyaga loo soo deliishadana maya kan ma galay leeyihiin daliil xagga dhig raafidada waa ka mid waxaa ka mida muctasilada waxaa ka mida ashaacirada ka mida adila naqliya maba ku filnay leeyihiin caqaa'id lagama qaadan karo aladila naqliya yacni maadaama yaqiin iyo waxaas badanaa aynan keenaynin wax caqiidaa laga qaadan maayo isagiina waxaas u deliishanaa muctasiliga wuxuu deliishanayaa marka qadarigu wuxuu deliishanayaa fa abawaahu yuhawidaanihi ow yunasiraanihi ayuu madhabtiisa wuxuu u deliishanayaa alcabdu yakhluqu ficla nafsihi shiiciga kanuu deliishanaa khaarijiga iyo muctasiliga laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'minu deliishanaa waana wada aaxaad waxaas oo dhan waa axaadiid aaxaada marka marka horeba nimanka haddii lala doodayo in la yidhaahdo waaye ashcari ma tahay haa hal xadiid oo aaxaada iima keeni kartid adaa diidan sababtoo ah haddii marka uu yidhaahdo ma diidanina waa lagu ilzaaminaa sababtoo ah a'imadiisoo dhanaa saas aragto oo uu ku u daba joogo caqaa'idka raazi iyo juwayni iyo iji iyo raggaasoo dhan baa saas qariraya khalaas bas ayb faaqulu waxaan dhahayaa rabbi asxaabii fayuqaalu waxaa la dhahayaa inaka laa tadrii maa axdatuu bacdaka adigu ma ogid gadaashaa waxay diinka kusoo dareen faaqulu waxaan dhahayaa kamaa qaala alcabdu saalix wakuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta araqiiba calayhim wa anta calaa kuli shayin shahiid in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum ilaa aakhiri ilaaya fayuqaalu waxaa la dhahayaa haa-ulaa'i kuwan lam yazaaluu maynan ka zuulin murtadiina inay diintii ka baxeen ka laabtee ay laabteen calaa acqaabihim ciribtoodii inay dib ugu laabteen mundu faaraqtahum intaad faaruqday adiga qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar wahuwa gundar qaala xadaanaa shucbatu can ilmugiirati bni nucmaan naxwahu ayb oo xadiidkan marka sida kii hore isnaadkiisu waa saxeix qala hada xadiidu xasanu صaxiix warawaahu sufyaan الthawriy can اlmugiiraةi bni nucmaan naxwahu kaأnahu taأwalahu calىa ahli الridati fasiraya marka kaanahu waaba isaga oo taأwalahu wuxuuba ku fasiray calىa ahli الridati ahlu riddada nuska qaar ma qorayaanoo hal nuskaa qorayso makuu qoraya xadiidka marka waxaa lagu fasirayaa dadkii markii nebigu dhintay diinta ka baxayba weeyaan wax laga hadlayo eed abubakar iyo cumarna diinkamaynan bixine bal ayagaa dadkii ka baxay diinta la dagaalamayba shiicadu halkaasay iyaguna ku qoorgo-an yihiin khadalahum allahu tacaala hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed